dowladda federaalk ayaa waxa ay sheegtay in aan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka ay doonayaan inay qabsadaan wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inaan xisbi diin ku shaqo leh loo ogoleen doorashooyinka isagoo waraysi siinaya warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalk ayuu xasan macalin oo ah wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk wuxuu ka dhawaajiyey in xisbiyada siyaasadeed aan la ogoleen inay ku lug yeeshaan arrimo diineed wuxuu ku tilmaamay in ay mamnuuc tahay in xisbiyadu ay isku abaabulaan wax diin ku salaysan keliyana loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan arrimaha siyaasadeed oo keliya iyo shuruucda gacan ku samayska ah oo ay dejisteen horta xisbiyadu muhiim waxay u yihiin doorashada muwaadinka waxa la yidhaha xisbi marka la yidhahdo xisbi siyaasadeed xisbi siyaasadeed marka wuxuu kala ilaalinayaa dadweynuhu inay isku abaabulaan wax ka duwan siyaasad wax ka duwan inay isku abaabulaan oo xisbi siyaasadeed saasaa loogu samaynaya masalan dadweynaha soomaaliyeed iyo ummadaha dhanba looma ogolaanayo inay isku abaabulaan gobol inay isku abaabulaan qabiil inay isku abaabulaan diin oo maaragtay arrimahaas looma ogolaanayo waxaa loo ogolaanayaa inuu siyaasad dalka iyo shuruucda dalka inay isku abaabulaan oo siyaasad keliya ay noqoto kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda federaalk oo sheegayey in xisbi diin ku salaysan aan la ogoleen doorashooyinka haddaba arrinkan maxay culimmada soomaaliyeed ka yidhaahdeen waxaynu wax ka weydiinay sheekh faarax cali xuseen oo ka mid a culimmada soomaaliyeed wariyaheena mubaarak ayaa waraystay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wax hadda ayagu ay wadaan nimankaas oo doorashada marka horeba waxaada ma aha waxaqna ma aha inay yidhaahdaan xisbi diinina lama ogolana waa nacayb ay diinta u qaban bay muujinaysaa wa in kaana xisbi diiniyaba hadduu raba hadduu hataa ayaga kala qayb gala hataa uusan noqonayn xisbi diiniya oo uu noqonayo xisbi ayaga lamida haddana waxay muujinayaan dee nacaybkooda ayaa ka muuqanaya marka ay musbaqanba u xarimayaan in xisbi diiniya la furto inkastoo sharciba uusan ahayn hadda xisbi diiniya in la furo oo doorasho uu la galo ee axsaab shayaadiina amaba sideedaba ay ka furan tahayba doorasho ee ilaahay diintiisa muxuu ahaa in adduunka lagu xukumo inaan sideedaba wax qowla iyo wax ra'ya iyo wax sawda maba ka furnaba laakiin hadda waxaanu ku ka qaadaynaaba inay ayagu ay fardan wataqdiiran inay ayagu dhaheen ma ogolin xisbi diiniya waxay noo muujin inay ayagu aysanba diin rabin majaalna aysan ku lahayn diintuba dowladooda wax majaal aysan ku lahayn waxa ay ku sheegayaan diinta awqaaftuna inay tahay wax beena oo waxba aan ka ahayn marka sideedana diinta islaamku iyada islaamu yacluu walaa yuclaa sideedaba islaamku isagaa sarreeyo inay axsaab kale la tartamaanna ma bannaana in isagu uu maaragtay uu ka doodo muxuu ahaa nidaamka iyo muxuu ahaa waxa loola jeedo masiirka dalka lagu hogaaminayo in laga doodana ma banaana lianna waaba wax ilaahay meel dhigayba oo salaadaas aan dukanayno iyo soonka aan soomayno iyo waxaasay lamid tahay marka ma dukanaa mise ma aan dukanno ama ma soonnaa mise ma soonno xisbi diiniya ma muxuu ahaa ma furannaa oo ma ka qayb galnaa tartanka iyo waxaasu waa barnaamij khariban marka caalamka oo dhan baan hadda u dhisanba inaan wax diina aan adduunkaba aan laga ogolaynba oo hadda ka horna wixii baroobeeyey ikhwaanul muslimiin baa waxaas ku khasaaray oo nimankii algeria xisbigii fiis la dhihi jiray iyo xisbigii ikhwaanul muslimiinka ee hadda masar laga baabiiyey ee lagu tuntay marka muslimiinta waxaan leenahay inaan lagu ciyaarin oo maaragtay nin iska hadlay warkiisa aanay maaragtay ku kadsoomin ewelba meesha diinuma oolin ilaahayna maaragtay hade maba ogolaba kuwaas iyo waxay wadaanna ma hagaajinayo diinna ma rabaan arrintaas laakiin maxay tusaysaa dad axsaab waxaa jira diini ah iyo ururo islaami ah oo laakiin bal ka dhor sugaya siyaasadda ama isha ku haya oo magaalada muqdisho ama magaalooyinka kale wadanka ama xataa dibadda ha ku noolaadeen ururadaas warkan muxuu tusayaa oo wax uun ka filayay dowladda federaalka ururada diinta sheeganaya oo muxuu ahaa ma hadda axsaab ahaan hadda aan u samaysnayn laakiin urur ee markaa diin sheeganaya sida kuwa hadda joogo kale oo haddaba adduunka ka jira jamaacadkaas kolleyba dhahaya dacwaan wadnaa ama diin baan wadnaa waxay tusaysaa dadka ay iyagu muxuu ahaa ay ay difaacayaan oo muslimiin weeye ay dhahayaanna inay dad noocaasa yihiin ayay laga dheehan karaa marka inay iyagu lunsan yihiin jamaacaad diiniya oo diin sheeganaya oo nimankaas taageersan horta wax ay diin wax ka ogyihiin ma laha ama ayba maaragtay ay diinba hadda iyagu ay luku leeyihiin laakiin waxaan u sheegaynaa inayna ummadda kale ku lugo-in oo diin ahaan aan loo qaadan waxaas iyagoo dhahayaan maqlayay dowladaiyo diinta la heshiisiiyo iyagoo shirka hadda ka hore ay qabtaan waa heshiisiinta diinta iyo dowladda marka waxaan waxayna tusayaan calmaaniyadda inay adduunka calmaaniyada ay ka shaqaynayso oo dalkana calmaaniya uu ku shaqaynayo diin la-aan uu ku shaqaynayo meesha aan la ogolaynba wax diina waxa wax lala yaabo ah oo nin caamo ah inuu yidhaahdo dad isu yimiday oo culimo isku sheegaya oo boqolaala oo mashaayikh isku sheegaya intay inta imaadaan meel kulan ay yimaadaan laga waayo hal qof oo yidhaahdo war diinta islaamka ha lagu xukumo dalka waa nasiib darra xaqiiqatan oo dadku xataa ay la yaabayaan oo dad xataa caamo ah oo iska calmaaniyiina ayaa la yaaban dowrka ay dowrkooda inay gabaan culimmadu oo meel cad ay ku dhunsan yihiin wadada ayagaba aan waxba ku falaynin ayaga oo ayaga xataa laftooda riixaya in ayaga ay taageerayaan oo ay leeyihiin waa muslimiin waa dowladda islaamiya waa dad wanaagsan waxaan leenahay marka adinkaa lumaye hada waxa waaye ka soo noqda walba oo nimankaa wax idinkaga baxaano go-aanka hadda ay soo saareen oo ah urur diiniya lama ogola inkastoo hadda hadday ogolaadaan aanan ictibaari lahayn annagu aanan ictibaar u samayn lahayn haddana macnaha uuna tusinaya waxay tahay ana hadihi dowla dowla calmaaniya laa diina shaqo aan ku lahayn diintu aysan khusaynin marka faslu diin can idowla wixii la dhihi jiray ama can ilxayaati inay si tamaama ay horta u dabaqayso dowladda hadda meesha ka jirta hadda ka shaqaynaysa
sheekh farax ugu dambeyntii dad baa aaminsan hadda marka laga hadlayo dowlad islaami ah ama shareecada in lagu dhaqmo in lagu raadiyo qaab xeelad ah oo markaa xeeladan ay ku sharaxayaan qaab aan dagaal ahayn sida hadda mursi oo kale ayaad soo qaaday masar qaabkaasoo kale in dowladnimada lagu galo baarlamaanka wadaadadu ay halkaas ka soo galaan tii laftigeeda ayaa hadda dowladda federaalku ay tiri xisbi diini ah lama ogola marka dadka raba in shareecada qaabkaas lagu helo goorma imaanaysaa marka shareecada islaamka in lagu dhaqmo ciddi fahmaysa xaqiiqatan waxaan dagaal ahayn diintu kuma timaadaba diintani say ku timida waageedii hore ay ku hana qaaday bay ku hana qaadaysaa hadda diintani baryo baryo iyo tanaasulaad iyo gaalo lala tanaasulay ama lala mufaawalooday ama wax lala meel dhigay ama awood qeybsi gaala iyo muslimiin dhex maray kuma imaana weligeed jihaad bay ku timid diintanu seef ayay ku timiday weligeedna sunnada ilaahay sidaas waaye wax iska bedelayaana ma jirto diin ku timaada muxuu ahaa baarlamaan in laga dhex sheego ama min khayr baarlamaan in laga soo doorto ama iday cod ka hesho waxaasi wax diinna ma ahan islaamna shaqa kuma laha mana haddana maba ogolaba kuwa hadda joogaba maba ogola lafteeda iyadoo xataa aan diin ahayn oo diin la-aan ah ayaa xataa lafteeda kuwa hadda jooga nacaybkay islaamka u qabaan darteed baba magac diineed xataa duuraba magac maldahan oo aan qiimaneynba ha ahaadee ayba ka cararayaan marka meesha islaamnimo ma taallo diini ma taallo ummaddu laakiin waxaan u malaynayaa hadda inay ka dherigsan tahay